magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayey dastuurka jubbaland ee dibweegista lagu sameeyey munaasabadda daafurka dastuurka waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha iyo ku-xigeenada baarlamaanka jubbaland xildhibaano wasiiro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha golaha wakiilada jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan ayaa ka hadlay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurka jubbaland iyo qodobada dibweegista lagu sameeyey
dastuurkan horta waxaad ogtihiin dastuur markii la yidhaahdo waa san hadda wasiirkuu sharxayay waa heshiis bulsho dowladda jubbaland waxaa lagu bilaabay cahdi qarameed oo aan u malaynayo inuu ahaato konton qodob baan dowladdii ugu horreysay labada kun saddexiyo tobankii shan iyo tobankii mey jaamacaddii lagu dhisay cahdi qarameedkaas baa lagu dhisay kadib shan iyo tobankii sanadka aakhirkiisii baa dastuurkan la sameeyey waad ogtihiin waxaa lagu ansixiyey saddexda gobol erge laga keenay oo tiradooda aan u malaynayo saddex boqol oo erge ah yaa ansixiyey waxaa ammaan ahaan loogu dhiibay baarlamaanka jubbaland intaas waxaa ku socotay saaad ogtihiin wixii aan ummadda maslaxad u ahaynna maadaama awood buuxda uu baarlamaanka u siinaayo in ay wax ka beddelaan iyagoo fiirinaya maslaxadda ummadda jubbaland
dhanka kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa sheegay in wada shaqaynta hay-adaha cadaaladda iyo baarlamaanka jubbaland ka dhaxaysa ay suuro gelisay dib weegista iyo casriyeynta dastuurka jubbaland lagu sameeyey
sida aada og tihiin dastuurku waa heshiis bulyo heshiis bulsho weeye waa waxaan ku heshiinay oo ahayd inaan ku dhaqanno oo sharci ku noolaanno waa waxaan ku wada degannahay oo nabadgelyada iyo ammaanada aan ku haysanno oo inoo suurageliyey inaan nabad ku helno oo inoo suurageliyey inaan innagoo boqolaal qof ah ama kuwnaan qof ah hoolkaan quruxda badan isugu dhimaadno oo aannu arrimaha aannu leenahay uga tashanno jaalayaal taas waad ku mahadsan tihiin sida aad og tihiin taasu waxay ku timid wada shaqaynta ay wasaaraddu la leedahay baarlamaanka dowlad goboleedka ay wada shaqayn wasaaraddu la leedahay oo mataqaanaa xiriirkooda fiican yahay taas ayaa waxay suuro gelisay in macnaha ay baarlamaankuna shaqadooda gutaan wasaaradduna shaqadeeda gudato oo maanta laqaan laynagu shaaciyo waxaan ka cudur daaranaynaa intaas baarlamaanka la casriyeynayey dastuurka la casriyeynayey oo wax lagu darayey oo la hagaajinayey oo la qurxinayey waa in kala daahnay waxay ahayd inaan mar hore idin soo shacbixinno laakiin wakhtiga ayaa noo saamixi waayey ilaahay ciidankii maantay suuro gashay inaan hawshaa qabanno
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo munaasabadda daafuray ayaa bulshada u soo jeediyey in buugga dastuurka jubbaland ay akhristaan si xuquuqdooda ay u fahmaan
dastuurka waa la sifeeyey waa la faahfaahiyey adinkaana iskale wax alla wixii waajibaadda ay qaba lahaa oo dowladeed haddee tahay baarlamaanka xukuumadda bulshada rayidka ah la tashiya badan kulli waa la soo dhammeeyey waxaan daafurayaa maanta in lidinku wareejiya saad u akhrisataan dastuurkiinna xuquuqdiinna ahaa inaad gacanta ku haysataan munaasabadda ayaa ahay mid lagu soo bandhigayey dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo qodobo ka mid ah ay baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland sanadkani sii dhammaanaya laba kun afar iyo labaatan ay qodobo kamida wax kabedel ku sameeyeen